dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein oo garab ka helaysa dowladaha reer galbeedka ayaa weli ka soconaya gobollo badan oo ka tirsan dalka ukrain maadaama aysan jirin rajo ah in dagaalka uu joogsado ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxa ay dagaallo iyo duqaymo culus ka dhacayeen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi iyo xitaa gudaha dalka ruushka wararka ka imaanaya ruushka ayaa ku waramaya in weerar loo adeegsaday diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn lagu qaaday xarun ciidan oo ay milatariga ruushka ku lahaayeen mid ka mida gobolada dalkaas inkastoo nidaamka difaaca hawada ee moscow uu sheegtay inuu ka hortegay weerarka haddana waxaa lasoo warinayaa khasaare kala duwan oo gaaray milatariga dowladda ruushka wasaaradda difaaca ee moscow ayaa shaacisay in nidaamkooda difaaca hawada uu ka hortegay islamarkaana uu fashiliyey weerar loo adeegsaday diyaarado doronis ah oo ay ukrein kusoo qaaday xerada ingiliis ee gobolka saratof ee dalka ruushka xukuumadda moscow ayaana dib usoo cusboonaysiisay digniinteeda ku wajahan reer galbeedka ee ku aadan cawaaqibta foosha xun ee ka dhalan karta dagaal saddexaad oo ka dhaca caalamka bayaan ka soo baxay waxda difaaca ee ruushka ayaa lagu sheegay in waqti hore ee maanta ah ay dhulka soo dhigeen diyaarad daroon ah oo ay leedahay ukrain taasoo jawi hoose ku socotay islamarkaana kasoo agdhowaatay saldhigga uu weerarku ka dhacay waxa ay wasaaraddu intaa ku dartay in soo ridista iyo burburka diyaaradda ay ku dhinteen saddex askari halka ay ku dhaawacmeen tiro kale kol sii horreysay oo maanta ah ayay warbaahinada ruushka iyo ukrein si isku mid ah u tabinayeen in qaraxyo xoogan laga maqlay saldhigga ciidamada cirka ruushka ee ku yaala gudaha dalkaas kaasoo boqolaal kilomitir ka fog xuduudda beri ay wadaagaan ruushka iyo ukrein wakaaladda wararka r b c ee laga leeyahay ukrein ayaa dhankeeda xaqiijisay in ugu yaraan laba gantaal ay kusoo dhaceen xarunta dadka deegaanka ayaa iyagana dhankooda laga soo xigtay inay maqlayeen dhawaqa digniinta oo ka yeeraysa xarunta ciidamada ruushka ee la duqeeyey inkastoo uu ruushku qarinayo khasaaraha dhabta ah ee kasoo gaaray weerarkan ayayna haddana wararka qaar tilmaamayaan in khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka dhashay weerarka uu yahay mid aan lasoo koobi karin war ka soo baxay wasaaradda difaaca ee ruushka ayaana lagu sheegay qalabkii yiilay xerada ciidanka oo ku dhowaad toddoba boqol iyo soddon kilomitir ka fog xuduudda aysan waxyeello soo gaarin waxaa xusid mudan in weerarkan uu yahay kii labaad ee bishan gudihiisa ka dhaca isla saldhiggan ay ciidamada ruushku leeyihiin xaruntan ayaana ah mid muhiim u ah dowladda ruushka maadaama laga soo rido gantaalada casriga ah ee ay xukuumadda moscow u isticmaalayso duulaankeeda ukrain ruushku ma lahan carcartii iyo bootadii uu kusoo dagaalgalay xaaladda ayaana ku socota si ka duwan qorshihii uu dagaalka ka lahaa ciidamada ukrein oo garab ka helaya dowladaha reer galbeedka iyo calooshoodu shaqaystayaal badankood kasoo jeeda wadamadaas ayaana ku guuleystay inay dib u riixaan ciidamada ruushka ee kusoo taqadumay in badan oo ka mida dhulka ukrain xukuumadda moscow ayaa hadda u muuqata mid difaac ku jirta islamarkaana ku dadaalaysa inaysan gacanteeda ka bixin magaalooyin dhowr ah oo ay horay uga qabsatay xukuumadda kiyev xilli horey looga gobollo badan ciidamada ruushku waxay afar iyo labaatanka saac ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen goobo cusub oo ay kaga hortagaan weerarada sawaariikhda loo adeegsanaya iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ay soo qaadayso xukuumadda kiyev ayaa lagu yiri war ay daabacday wakaaladda wararka ruushka ee interfax oo soo xiganaysa wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas xukuumadda moscow waxa ay mar weliba ku goodisaa inay adeegsan doonto hubka waxgumaada ee nukleerka caalamkana uu martigelin doono dagaal saddexaad madaxa golaha ammaanka qaranka ruushka ee dimitri medvedef ayaana sheegay in adduunka uu kusoo socda islamarkaana uu qarka u saaran yahay waxa uu ugu yeeray dagaal saddexaad iyo musiibo nucleer ah haddii aan damaanad qaadyo xagga ammaanka ah la siinin ruushka medvedef ayaa ku nuuxnuuxsaday in dalkiisa uu sameyn doono wax weliba oo suuragal ah si looga hortago inay dhacaan musiibooyinkan la filan karo waxa uuna geesta kale carabka ku adkeeyey in heshiisyada cusub ee hubka dhigista ay yihiin kuwo aan dhab ahayn oo aan loo baahnayn xilligan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu intaa ku daray in ruushka uusan u baahnayn inuu la xaajoodo reer galbeedka islamarkaana khilaafka u dhexeeya labada dhinac uu ka badan yahay waxa mideeya isagoo xusay in dhacdooyinkii sanadkii tagay ay meesha ka saareen in la isku kalsoonaado dhinacyaduna ay gaaraan heshiis ku dhisan ixtiraam waa sida uu hadalka u dhigaye ukrein waxa ay ku dadaalaysaa qaab weliba oo lagu naafayn kara awoodda milatari tan dhaqaale iyo midda siyaasadeed ee uu ruushku leeyahay waxayna dowladaha reer galbeedka ku cadaadisaa inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah ruushka sida cunqabataymada ka dhanka ah madaxda ruushiyaanka ah iyo shirikadaha laga leeyahay dalkaas wasiirka arrimaha dibadda ee ukrein oo kelimad ka jeedinayay waxa loogu yeero munaasabadda ciidda sanadka ayaa sheegay inay jiraan isweydiimo badan oo ay qabaan kuwaasoo ku aadan in ruushka uu xaq u leeyahay inuu xubin ka ahaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu xusay in ruushka uusan marnaba xaq u lahayn inuu xubin kasii ahaado golaha isagoona cambaarayey in xukuumadda moscow ay weli kursi joogto ah ku leedahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida maraykanka ingiriiska faransiiska iyo shiinaha kuwaasoo inta badan diiradda saara arrimaha diblomaasiyadda duqaymaha ay isku hayaan dhinacyadan ku hardamayay ukrein ayaa dhankooda weli ka soconaya gobolada lagu muransan yahay ee ku yaala bariga dalkaas mas-uul ka tirsan ciidanka ukrein ayaanu warbaahinta u sheegay in mandiqad ka tirsan gobolka donatiska ay diyaaradaha ruushka dhowr mar duqeeyeen haweeney ka mid a dadka deegaanka ayuu sheegay inay ku dhaawacantay duqeynta waxa uuna sidoo kale soo bandhigay muuqaalo iyo sawiro muujinaya burburka ka dhashay duqaymaha oo si gaar ah u beegsaday warshad ku taalla halkaas khasaaraha ayuuna sheegay inuu u badan yahay xagga hantida hay-adda difaaca ee ukrein waxay dhankeeda sheegaysaa inay weerar duqeyn ah ku qaaday xarun ciidan oo ay ku sugnaayeen madax sarsare oo ka tirsan dowladda ruushka taasoo ku taalla mandiqada kheyrsoon afhayeen u hadlay hay-adda ayaana ciidamada ruushka ku eedeeyey inay sii wadaan duqaymaha si ay u argagax geliyaan dadka rayidka ah isagoo aan ka hadal kuwa ay iyagu fulinayaan dhinaca kale waaxda difaaca ee xukuumadda moscow ayaa shaaca ka qaaday in howlgalladii ugu dambeeyey ee tan iyo maalinkii sabtida ka dhacay qaybo badan oo ka mid a ukrein ay ku dileen laba boqol iyo labaatan askari oo ukreiniyiin ah afhayeen u hadlay wasaaradda ayaana sheegay in howlgalladan badankood ay ka dhaceen nawaaxiga mandiqada donatiski ma jiraan ila ka madax bannaan labada dhinac oo xaqiijinaya sheegashadooda balse wariyayaal ku sugan magaalada bakhmuut ee dhacda bariga ukrein ayaa soo tabinaya in halkaasi ay ka socdaan dagaallo qaraar oo u dhexeeya labada dhinac sidoo kalena uu jiro burbur xoogan oo ay geesteen duqaymaha ay isweydaarsanayaan ruushka iyo ukrain muuqaalada laga soo duubayo goobaha dagaalka iyo magaalooyinka la burburiyey ayaa laga dheehan karaa qaabka uu dagaalku ku socdo oo ah mid sii laba lixaadsanaya dowladaha reer galbeedka ayaana weli garab istaag u muujinaya ukrain halka ruushkuna uu isku dayayo kadhabaynta riyadiisa ahayd inuu la wareego ukrain waxa hadda u haray oo keliya ayaana ah inuu adeegsado hubka waxgumaada ee nukleerka kaasoo uu marar badan ku goodiyey inuu adeegsan doono